bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina mxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllah baabun fi اlmawaadic alatii laa tajuusu fiiha الsalaa hada kani baabun baab weeyaan fi lmawaadici fii bayaani اlmawaadici meelihii caddayntoodiibuu u baab yahay allatii meelahaas oo laa tajuusu fiiha الsalaatu salaadda aynan ku bannaanayn meelaha in lagu tukadaa aynan bannaanayn caddaynteediibuu u baabyahay abwaabu lmasaajid baan ku jirnay marka meelahan soo socda marka masaajid inaanay ahayn oon laga dhiga karin qaala alimaamu abu dawuud raximahullah xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariirun jariirkan waa marka ibnu xaasim jariir ibnu xaasim waa iqatun ilaa yanii riwaayadiisa oo qataada uu ka warinaayo ma ahan oo iyada jarxi uu ku dhacay can ilacmash wahuwa sulaymaan bnu mihraan abu muxamed alkaahili alkuufi can mujaahidin can cubayd bni cumayrin cubayd bni cumayr bni qataadat alleyfi abu caasim almakii qaasu ahli lmaka leyra ree maka ninkii wacdi jiray waa dadkii hore istilaaxa waacidka qaas ayaa la dhihi jiray hebel yacni alqaas adaad maqasho yacni alwaacid baa loo jeedaa qaasu ahli maka mujmacun calaa iqatihi iqanimadiisa waa lagu ijmaacsan yahay ayb cubayd bnu cumayr marka ibnu cumar ayaa tegi jira la yidhaahdaa ee xalqadiisa wacdiga xataa saxaabada qaarkood baa dhegaysan jiray can abi darin qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi jucilat liya alardu dhulka waxaa la igaga dhigay dahuuran wax lagu dahaaro qaato wa masjidan iyo meel lagu tukadaa la igaga dhigay dahuur da'da waa kor dhigan tahay waxaana loo jeedaa shaygii lagu daharo qaadanayo ayb jucilat liya alardu dhulkii waxaa la igaga dhigay dahuuran wax lagu daharo qaato waa tayamum in lagu tayamumsado way bannaan tahay dhulkii marka wa masjidan baa la igaga dhigay masaajid oo meel lagu tukado oo dhulka meel allaale marka waa meel lagu tukado w xadiidkan marka jucilat liya alardu alardu cumuumaa ku jiro dhuloo dhan weeyaan dhuloo dhan marka laba tilmaam baa lagu sheegay in lagu dahaaro qaado karo inay meel in lagu tukan karo ilaa meelihii marka nas uu ku soo arooray cumuumkan takhsiis loogaga dhigi kara ma ahan meelahaas marka qaar ka mida gadaalu ku keeni doonaa insha allahu tacaala asalka marka laba nin da isku qabata marka meeshan waa lagu tukan karaa laguma tukan karo waxaa iskale asalka waxaa ku taagan ninka in lagu tukan kara qabo maxaa yaele xadiidkan caamkaa buu deliishanaya dhulkao dhan waa masaajid ninka dhahaya marka meeshaa iyo meeshaa iyo meeshaa ma bannaana in lagu tukado deliilkeena la leeyahay isagaa deliilka laga sugaya marka ee ninkan cumuumkan buu asalkiisa iskaga taagan yahay kale ayb wa masjidan iyo meel lagu tukadaa dhulka la igaga dhigay ayb marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ardadu in masaajid ay tahay ummadihii hore meeshii uun waxaa weeyaan ay ku tukadaan ummadihii hore meeshii ay salaada ku qabato kuma tukan karin nasaaradu kiniisadahooda meelaan ahayn inay ku tukadaan ma ahayn yahuudda kadaalika biyacdooda unbay ku tukan jireen meel kalena ugama ansixi jirin ilaahay marka ummaddan waa u fududeeyey meel allaale meeshii ay soo gaaraan ilaahay waxa ugaga dhigay masaajid ilaa meelihii laga reebayoo gadaal ka imaanaysa ma ahan qaala alimaamu abu daawuud raximah llah xadaanaa sulaymaan bnu daawuud sulaymaan bnu daawuud aburabiic azahraani alcataki qaala akhbarana bnu wahbin cabdullahi bn wahb almisri iqatun yarwi lahu asxaabu اlkutub sita qaala xadaanii bnu lahiica cabdullaahi bnu lahiica waana soo maray riwaayatuhu can ilcabaadila hadaysa cillo kale lahayn dhib ma laha yacni riwaayat اlcabaadilati canhu saasaan ujeeda riwaayada ay ka warinayeen ibnu wahab iyo ibnu اlmubaarak iyo ibnu yaziid ilmuqri saddexdaa cabdullaahi riwaayaadkoodu iyagu marka waa dhib ma laha oo ikhtilaadka ku dhacay ibnulahiica wax dhibaataa ma u keenaayo mar hadda iyaga ka warina halkanna marka ibnu wahabaa ka warinayo maqruun isagoo ana waa la keenay weliba yaxya ibnu ashar ayaa lala lamaaniyey qaala xadaanii ibnu lahiica wayaxya bnu ashar yaxya bnu ashar albasri mowla quraysh saduuqun waa saduuq isaga marka ibnulahiica waa lala maqruun waay haddeertaan mid kalea lala xiriiriyey riwaayat ibnu wahabna waaya xataa haddaan lala xiriiri lahayn waa layska socodsiin lahaa can camaar bni sacdin almuraadiy camaaru bnu sacd assalhani ayaa la yidhaha cmaaru bnu sacdi almuraadiy asalhamiyu almuraadiyu salham marka min muraad bay ka mid tahay cabdla camaaru bnu sacdin almuraadiyu asalhamiyu maqbuulun imaamu dahabina waxa uu yidhi wiqa kaashif kitaabkiisa alkaashif yarwi lahu اlbukhaariyu fi اladabi اlmufrad wabu daawuud can abi saalixin alkhifaariy abu saalix alkhifaari magaciisa saciid bnu cabdiraxmaan a la yidhaahdaa iqatun saciid bn cabdiraxmaan almisri iqatun qaala bnu yuunus riwaayatuhu can caliyin mursala cali marka uu ka warinaayo riwaayadiisa cali inqiaac baa ku jiro oo cali waxba kama maqal isaga riwaayadanna marka riwaayo cali waa fiir anna caliyan cali mara bibaabil meesha baabil la yidhaha buu soo maray waa magaalo ciraaq ku taalloo qadiim ahayd weeyaanoo xilligii nebi ibraahim dhisnayd anna caliyan cali mara bibaabila baabil buu soo maray wahuwa isaga oo yasiiru soconayo fa jaa'ahu lmu'adinu mu'adinkii baa u yimid yu'dinuhu xaal uu ogeysiinayo isagoo ogeysiinayo bisalaati alcasri salaada casir falammaa baraza markuu ka baxay minhaa baabil xaggeeda uu ka baxay amara almu'adina mu'adinkii buu amray fa aqaama salaata salaaddii buu aqimay falammaa faraqa markuu dhammeeyey qaala waxa uu yidhi inna xibbii kii aniga yacnii aan jeclaa ama inna xabiibii labada labadaba waa jirtaa nusakda qaarna inna xabiibii bay qorayaan inna xabiibii xabiibkayga calayhi salaam nebigu u jeedaaye naanii waa iga reebay an usalliya inaan ku tukado filmaqbarati meesha qubuuraha ah wanahaanii wuu iga reebay an usalliya inaan ku tukado fii ardi baabil dhulka baabil la yidhaahdo fa innahaa maxaa yeelay iyada malcuunatun weeyaan dhul naxariistii alle laga dheereeyey xadiidka isaga marka xagga sanadka daciif weeyaan maxaa yeeley inqiaac waxaa ku jiro bayna abi saalix alkhifaari iyo cali ayb isma soo gaarin iyaga oo riwaayatu abi saalix can caliyin mursala irsaalkuna marka waa cilow maqbarada iyada jumlada ah riwaayaad kaloo saxiixa ku soo arooray qubuurta inaan lagu tukanin laakiin ardu baabil waxa iyada ku gaarka oo xadiidkan ku soo arooray ma ansixin ilaa in la yidhaahdo ma ahane nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulkii hamuud markii uu maraayey dagaalkii tabuug markuu u sii socday dhulkii ay hamuud ay degganaayeen waa kii yidhi laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey meelihii ay degganaayeen ama lagu laayey ay ku dhinteen ay ku halaagsameen ha dhex gelinina oo ha marinina ilaa an takuunuu baakiin idinkoo ooynaaya ma ahane marka haddii nebiga uu diiday in la dego meeshaas oo markaa lagu nagaado haddii la reebay macnaheedu waxay ka dhigan tahay ardu baabilna meel iyadana dadkeedu khayr leeyihiin ma ahane in la degaa la manciyey haddii in la dega la manciyana in lagu tukada markaa ma imaanaysa meesha fatxulwaduudku asagu sidaasuu sheegaa marka arbada dhulka iyo dadka degan marka axkaamta waa isa saamaynayaan dhulka iyo dadka degan way isa saameeyaan ee la dhihi maayo dhulkan dhul ilaahay buu ahaa awel maxaa dhiba uu leeyahay dhulku waxaa weyaan cidda degan way saamaynaysaa dad ahlu macsiya oo kafara ah dhulka ay degan yihiin la mid maaha dhulka ay dad ilaahay ku caabudaan oo dad muslimiin ay daarul islaamka iyo daarul kufriga isku mid ma aha maxaa yeelay dhulka macsida lagu sameeyo xataa muslimiin baa ku badnaadaan iyo midkaan macsida lagu samaynin isku mid ma aha ayb marka dhulka sunnadu ay ka muuqato iyo dhulkaynan ka muuqanin isku mid ma aha dhulka dadka camiraa saameeya mar walba maqbarada iyada laakiin axaadiid kaloo fara badan baa ku soo aroortay inaan lagu tukanin salaadda marka maqbarada iyada maxaa loo reebay cillada yacni aan loogu tukanaynin maqbaradu maxay tahay bacdilculamaa baa waxay yidhaahdaan cilladu waxay tahay najaaso darteed oo qubuurtii bay kala qaadayaan qubuur mambuusho ah oo markaa yacnii dhulkeedii carradii intay kor soo martay oo sidaasoo kale ay tahay ama dhul carradiisu maqbaradu inay tahay mid la faagay ama mid ay dhici karto cusub tahay oo kale iyo waa diidayaan maxaa yeele waxay leeyihin waxaa loo diidaya waxay tahay najaasta qofka ka hoosaysa uu ku tukanayo maxaa yeele qofku waxay leeyihiin carunkiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacaankiisa waa najaas binaan calaa daalika marka meesha lagu aasay carun iyo dhiigow noqonaa qofkan ciidday ku darsamaysaa ciidda haddii la soo faago ama ay dhacdaba inay kor soo marto ama ay qoydo waxaa dhacaysa marka inaan lagu tuka karin najaas ahaana loo diidayaa bay leeyihin laakiin tacliilkaas tacliil saxiixa ma aha inkastoo fuqahada shaaficiyadu ay u badan yihiin tacliil sax ah ma aha inuunan sax ahaynna waxaa ku tusaayo nebiga qabrigiisa in masaajid laga dhigtaa la diidey nebiga calayhi salaatu wasalaamna dhiig iyo carun iyo najaas iyo oo ciid ku darsantaa rasuulka ma laha maxaa yeele ambiyada qubuurahoodana waxaa leeya xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu uu leeyahy in allaha tacaala xarama ajsaada xarama cala alardi an ta'kula ajsaad alambiyaa ilaahay dhulka waa ka xarimay inay cunto nebi jirhkiis inay cunto marka haddii nebigii layska reebay dhulkii ciiddiina aanay cunaynin oo la og yahay de cilladaas cillo marka qaa'imo sax noqon kartaa ma aha oo xukunka la siin karo ayb marka cillada jirtee saxdaa waxay tahay haddii qabri ilaahay lagu ag caabudo waxaa halis loo yahay in marka dambe isaga la caabudo waana sidii shirkiga uu ku soo bilowday oo qowmu nuux iyo aqwaamtii hore oo dhan saasay ahayd xataa carabta dhexdeeda sanamka laatan la yidhaahdo ee mufasiriin badan siday ku tageen bukhaarina uu ishaarayo laata wuxuu ahaa yacnii kaana rajulan yaluttu asawiiqa lilxujaaj dadka xujaajtaabuu sawiiqa iyo saloolka ayuu u qooshi jiray nin ixsaan badan oo ay iyaga salaax iyo wanaag ku tuumayaanu ahaa markuu dhintay cakafuu calaa qabrihi qabrigiisay nagaadeen markii dambena waa kay sanamkan weynba uu noqday cilladaasaa marka cilla mansuuso ah oo yacnii nusuusna caddeeyeen a'immada laftirkooda qaarkood waa caddeeyeenoo imaamu nawowi sharaxa muslimka kitaabu almasaajid baabu yacnii baabu nahyi can binaa'i almasaajidi cala alqubuur markuu ka hadlaayay ayaa waxa uu yidhi qaala alculamaa'u inamaa naha الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam can ittikhaadi qabrihi wa qabri gayrihi masjidan khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi buu yidhi wuxuu reebay nebiga in qabrigiisa masaajid looga dhigto ama kayrkii qabri uu leeyahayba in masaajid laga dhigo wuxuu u reebay khawfan min almubaalagati fii tacdiimihi weynaynta la weynaynaya in lagu xadgudbo cabsi oo ka cabsanayo ayb waliftitaani bihi iyo in lagu fidnoobo farubamaa addaa ila alkufri kamaa jaraa likaiirin min alumami alkhaaliyati buyidhi waxaana dhici karta inay gaalnimo keento sida ummadihii hore in badanoo ka midaba ay ku dhacday oo korkooda yacni ku socotay markaa naaskaa markaa wuxuu tusayaa marka qubuuraha in masaajid laga dhigto ama lagu cibaadaysto agtooda tanaa looga cabsanaya cillada marka nusuusta ay taageeraysana tan waa amaa najaas iyo najaas la'aan iyo wax muuqanaya ma aha waxaa dhacay sidaa darteed marka maqbara maxaa loogu tukan waaye shirki waa sadu dariica maxaa yeele waxaa la owdayaa dariicada ku gaarsiinaysa inaad qabri caabuddo haddaada adiga caabudinna kan kaa dambeeya caabudayo hadduu arko meeshanoo ninkan muxuu ahaa nin wanaagsan maxaa loo ag fadhiyaabuu isleeyahy marka marba haddii la ag fadhiya marka ninkan waxbaa ku jiro hadhow marka halkaas ka bilaabmayaa shirkiga ibnu qudaamana muqniga saasuu ishaarayaa macnaha loo diida tacdiim inay tahay taasaana marka culammadu u badan yihiin قال xدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال xدثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لhيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاarي aniga waxa ii taal abi الskrي أbi صالح الغفاarي عن علي بمعنى سليمان بن داود يعني بمعنى xadيiثi سليمان بن داود oo kale keenay qاaل فلما خرجa marku baxay makaana falamaa baraza riwaayadii hore meeshuu falamaa baraza uu yidhi falamaa kharaja bay tiri midaan marxagga macnaha waa isku mid un mar hadhow salaadda qof meel maqbara ah qubuura uu ku tukada ma ansaxaysaa mase ma ansaxayso waa war badan warkeedu wuxuu ku xihan yahay masaladii fii usuulka ayadoo anahyu hal innahyu yaqtadi اlfasaad nahyigu fasaad ma keenayaa mase ma keenaayo iyo jihadeeda ma salaaday la xiriirto amase lama xiriirto waa waa waa dhici kartaa inay salaadda la xiriirto oo aan salaaddiiba aanay ansixin waxaa kaloo dhici kara in la yidhaahdo culammada qaar say dhahaan haddii lagu tukada ruuxa salaadda waa ka dhacaysaa laakiin waa dembaabayo dhinac kale dhinaca dembiga layskuma haayo isaga nacan iyo dunuub kayacni kabiira ah inay tahay shirki asqara ay tahay maxaa yeele dariica ila shirki alakbar waayo marka waa shirki asqara shirkiga asqarka waxaa ka mida wax kastoo ku gaarsiinaya midka akbarka ah laakiin salaadda ma ansaxaya imaamu shaafici wuxuu leeyahy salaadda way ansaxaysaa maca alisaa'ati iyadoo qofkan xumaan uu sameeyey haddana salaaddii u waa guntanmaysaa ayb qaar culammada ka midana mayay leeyiin wax salaado ansaxa xataa ma laha ayb maxaa yeele makaanka lagu tukanayo mina salaati uu ka mid yahay shuruuduu ka mid yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka labada masaajidkai qabriga midkii horreeya hadba lasi yeelan hadduu masaajidka horreeyan isagaa iskale qabrigaa la bixin haddii qabriga uu meesha ku yaallo masaajidka la kor keenana masaajidkaa la duminayo ma la dhahayo masaajidaa la dumiyey iyo qabrigaasaa la yeelay iyo la dhihi maayo waxaasoo dhan cibaadada ilaahay baa ka weyn keligii loo khallisayo dadkan shirkiga hadhow ku dhacaya ka daran qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun wahuwa bnu salma xaa وxadaثna mسdد qال xadaثna cabdالواxid cabdالواxid بن زiyaad can cmr بn yaحyى cmr بn yaحyى بn cmaaraة الmaaزini ثiqaة yarwi low أصxaab الkuتb الستة can abiihi aabbihi wuxuu ka maqlay yaحyى بn cmaaraة الmaaزini can abi saciidi qaal qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي وsلم وqaala muusى fيi xadiiثihi muuse isaga ile laba shiiqoo abu daawuud leeyahay muuse iyo msdd wqaala muusa wuxuu yidhi fii xadiiihi xadiidkiisa dhexdiisa uu ku yidhi fii maa yaxsibu camrun sida uu camar u malaynayo ina اnabiya sal ا slm qaal yacnii riwaayatu muusa shaki baa ku jiro fi rafci xadiidka inuu marfuuc yahay iyo in kalou shaki ka muujiyo musadadna isa wax shakiya ma keenin ina اnabiya sal ا slm qaala nebigu wuxuu yidhi alardu dhulka kulluhaa dhammaanteed masjidun waa ila alxamaamu xamaamka ma ahane ayb walmaqbaratu iyo maqbarada meesha maqbarada ah ee qubuurta ah almaqbaratu iyo almaqburatu labadaba waa loo dabdiyey nacam xadiidkan imaamu tirmidi waa daciifiyey xaafid ibnu xajarna buluuqulmaraamka waxa uu tilmaamay uu yidhi rawaahu tirmidiyu walahu cilatun imaamu nawowina khulaasada waa ku raacayo xadiidkan waa daciifiyey oo wuxuu ku soo daray baabka fii daciifi ilbaab ayuu kitaabkiisa alkhulaasa la yidhaha halkaas ku soo daray imaamu nawowi marka isagana waa daciifinaya alimaam ibnu kaiir irshaadu alfaqiiha isaga wuxuu tilmaamay xadiidka in isagoo mutasilana la wariyey isagoo marfuucana in la wariyey tarjiixana la isku khilaafay markaa kadib wuxuu gaar u sheegay ibnu kaiir axaadiidta ku saabsan maqbarada marka isaga laftirkiisa waxay tusaysaa in xadiidka riwaayada sidaana in wax ku jiraan laakiin ibn اlqaطaan ibn اlqaطaan اlfasi saaxibu bayaan اlwahm wاliihaam xadiidka yamiilu ilaa taxsiinihi xadiidkan xasannimadiisa uu iilanayaa sababta wuxuu ku keenay laba meel buu ku kala keenay meel ka mida marka waxaa weeyaan baab ugaga dhigay axaadiidta uu ka aamusay ama daciifiyey oo xasanka ah oo wuxuu ku keenay baabu dikri axaadiida dacafahaa axaadiid cabdulxaq اlishbiili ou daciifiyey wahiya صaxiixatun ow xasanatun kanuu ku dhex daray marka marka isaga agtiisa waa ka xasan saasaad moodaysaa saasay tahay walidaalika xadiidkan marka cabdulxaq alishbiili waa daciifiyey nawowi ibnu xajar ibnu kaiir waa daciifinaya ibnulqadaan isaga waa xasaninaya hy marka waa sidaa labadaba mid walba wuxuu leeyahay yani maslak maslak yani xadiidi ah baa ku jira nacam marka riwaayada shakigaani dhib u keeni maayo riwaayada kale oo biduuni shakiga waxaa laysku khilaafayna waxaa weeyaan nebiga ma loo rafcinaya mase maya haddii xataa aan nebiga loo rafcinin oo la yidhaahdo saxaabigaa yidhi oo waa hadalkii saxaabiga mawquufun lahu xukmu rafci kama foga xadiidka in xukmu rafci oo kale la siiya maka dheeraanays meeshan marka xamaamka iyada waxaa loo diidaa dema xamaam waxaa la yidhaahdaa meesha yacni biyaha kulul oo dadku ay u yimaadaan qubayska de meesha iyadana meel lagu dhar dhigto oo qubays loo soo aadan waayo meel salaad lagu tukada ma aha marka najaasana kama foga saasay yani macno noocaasa ku jiraan marka meel walbay lagu qubaystay musqul oo kale ah baa marka xamaam iska noqonayso baabu nahyi cani isalaati fii mabaariki libil baabu bayaani nahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteedii buu u baab yahay can isalaati salaad fii mabaariki libili lagu tukado geela meelaha uu farfariisto xeryaha geela iyo meesha geela lagu hooyo in lagu tukado iska reebidda layska reebo qaala xadaثana cثmaan bn abi shayba qaala xadaثana abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khaasim aلdariir qaala xadaثana اlأcmash can cabdillaahi bni cabdillaahi الraazi cabdullaahi bni cabdillaahi الraazi mowla bani haashim saduuqun yarwi lahu abu daawuud waالtirmidiyu wالnasaa'iyu fii musnadi caliyin kitaabka leyra wabnu maaja can cabdiraxmaan bni abi leyla can ilbaraa'i bni caazibin qaal su'ila rasuulu llahi sal ly slam nebiga waxaa la su'aalay can isalaati salaadda fii mabaariki libili lagu tukado geela meelaha u farfariisto faqaala xerada geela faqaala waxau yidhi laa tusalluu ha ku tukanina fii mabaariki libil geela xeradiisa fa innahaa iyagu maxaa yeele geelu min ashaydaani bay ka ahaatay marka min ashaydaani bay ka ahaatay culimmada qaar daahirkeeday ku xambaareene shaydaan bay ka ahaatay ayb oo na waxaa ku jira wax yacni marka sidaasaa laga abuuray in la yidhaahdo bacd alculamaana waxay leeyihin min ashaydaani daahirkeeda ma ahane waxaa weeyaan shaydaanku waxaa ku jirta nifaar iyo didmo iyo iyo orod iyaa ku jira marka halkaasay ka shabbahdaa oo waxaa ku jira wasfi oo oo shaydano ah ayb labadaa macnay ku kala sheegayaan fainahaa iyadu min ashaydaani bay ka ahaatay ayb marka min ashayaaiini shayaaiinta xaggeeday ka ahaatay marka geela marka waxaa xadiidku marka macnihiisu khuliqat min ashayaaiin shayaaiinaa laga abuuray riwaaya ibnu maaja sidaaba tilmaamayso fainahaa khuliqat min ashayaaiin taa marka waxay tusaysaa cillo ay u tahay in sababta yacnii geelu yacni cillada geela keliya loo sheegay oo aan xoolaha kale loo sheegin isaga marka wasfigaana ku jira waa wasfi u gaara isaga wasfi u gaara haddii uu noqdana de waxaa weeyaan axkaam u gaar uu yeelanaya ile axkaamtii waxaa cillo u ah awsaaftan u tahay lidaalika axkaamta u gaarkaa waxaa ka mida tan oo kale inaan xeradiisa lagu tukanin maadaama shaydaana laga abuuray inuu dido ayaa badan marka hadhow adiga qofka inuu ku is istaago oo ku markaa oo waxaa dhici karta marka dhibaato uu soo gaarsiiyo salaadiina aanu maba ku tukan kara marka meel saasoo kale in laga weysaysto hilibkiisa haddii la cuno yaa ku jirto waxyaabaa uu la gaarka yahay geelu hilibkiisa nacam ayb waxaasoo dhan marka xikam noocaana ku jira mar haddii innaha khuliqat min ashayaaiin haddana yacnii in la dhaqdo lagu yacnii ilaahay dadku u leyliyey oo haddana in laga faa'iidaysta lama reebin iyaayb xaaraanna ma aha hilibka geela dadka qaar marka weyse jebintii iyo xaaraantii ayay islaaziminayaane qoorta isku gelinayaan shaqo iskuma laha waxyaabaha waxyaaba aan xaaraan ah inaan weysada jebin karo hurdadaaba ka mida hurdadu maxaaraan ah weysadan waa jebisaa wa su'ila waxaa la su'aalay can isalaati salaad fii maraabid ilghanam ariga xeradiisa lagu tukado faqaala waxau yidhi salluu fiiha ku tukada fa innahaa iyadu barakatun weeyaan xerada ariga waa laysaga tukan karaa waxaa kaloo meeshan laga qaadanaya waxay tahay xerada ariga lagu tukada haddii la yidhao la ruqseeyey nebiguna uu ku tukaday riwaayaadka qaar say tilmaamayaan hiisha ariga iyo digadiisa iyo ile xero ari laga weyn maayo diga iyo kaadi iyo laga weyn maayo nacam najaas ma aha marka nacam maxaa yeele xeradii waad ku tukan kartaa waana najaas digadii ariga wax iskeeni kara ma aha haddii la yidhaaho waa yahay in lagu tukado waa lays amray laakiin in laga dheeraado weeyaan kaadidii iyo digadiisii iyo laga foga meel laba boqoloo arigay ku jirtaa see loogu weynaya marka diga iyo isdhaafayaan taa marka waxaa laga qaadanaya tan geela isagu saxaaradiisa iyo kaadidiisu najaas ma aha iyadana cillo kalaa isaga loo diidayo shaydaannimadaa yacnii innahaa khuliqat minfa innahaa min ashayaaiin taas iyo yaa iyada loo reebo macno kaleo qofka inuu ku tunto iyaa laga cabsanayaaye kaadidiisu najaas ma aha maxaa yeele waa nebigu waxbuu ku daaweeyey daduu cabsiiyey waa kaa nacam fidraduuna taas unbay tusaysaa nacam ayb ruuxan hadda geela lisaaya caanihiisa ama yacni ku dhex jiro waxaa dhici karta yacni hasha naaskeeda ma ka dhaqaayo habeedda iyo waxa ku yaallo dhan nacam waa isaga lisaya isaga gacantiisa ay leedahay maca daalika caanihii dadkii mala kama ashashaano waa un layska cabaya waa arkay fidradii nacam ayb marka geelle inuu tukan waayo oo salaad tukan waayo wax ku qasbaayo waxaa ka mida yacnii haddii ruksadan loo sheegi lahay waa inuu tukadaa dhici lahay laakiin ninka geellayda wuxuu leeyahy maro kalena meelaan ku arka ma haysto aniga iyo yacnii habeedgeel meelaan isku seegayna male khalaas marka salaad la'aan waay geeleyga geela raacay nusuustiina waa sidaani tilmaamaysaafaqaala waxau yidhi salluu fiiha ku tukada fainahaa barakatun xadiidkan imaamu nawowi waa xasaniyey kitaabkiisa alkhulaasa bayhaqina waxauu yidhi isnaaduhu xasan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mataa goormaayo umaruu la farayaa alghulaamu wiilka bisalaati cunuga bisalaati salaad goormaa la farayaa ilmaha yaryar inay tukadaanoo salaad tukadaan goormaa la amrayaa ba'dee qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa yacni bna abaac yacni bna abbaac qaala xadaanaa ibraahim ibnu sacad can cabdilmalik bni can cabdilmalik bni rabiic ibni sabra cabdilmalik bni rabiic ibni sabra wahaqahu alcijliyu yarwi lahu muslimun abu daawuud watirmidiy bnu maajid can abiihi alrabiic bnu sabra can abiihi alrabiic bnu sabra hiqatun yarwi lahu muslimun walarbaca can jaddihi sabratu bnu macbad lahu suxbatun khandaqaana ugu horeysay goob ou xaadira markaa yarwi lahu albukhaariyu tacliiqan wa muslimun walarbaca qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku waxau yidhi muruu amra asabiya cunuga bisalaati salaada fara idaa balaqa hadduu gaaro sabca siniina toddoba sano waidaa balaqa cashara siniina toban haddii uu gaarana fadribuuhu ku garaaca calayha salaada ku garaaca toddobana salaadaa lagu amrayaa tobanna waa lagu garaacaya xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa goorta la amraayo cunuga salaada amarka isagu marka toddoba jir markuu yahay amarkaani maaha macnihiisu amar takliifiya ma aha oo waa lagugu leeyahay haddaad gudan weysa waa dembaabaysaa oo dembi baa loo qorayaa ma aha dembigu ilaa uu ka qaangaaro waxba loo qori maayo laakiin marka weliga cunuga dhalay ama mas-uulka ka ay waajib ku tahay inuu salaada faro markuu toddoba gaaro cunuga wiil iyo gabar wuxuu ahaadaba toban sano waa ku garaaci karaa intii ka yarna mayma lagu garaacayo waa loo sheegaya un bis salaada tuko war salaada tuko umbaa la dhahay laakiin garaacisku toban unbay ku bilaabmaysaa waa xaq alla marka subxaanahu wa tacaala taasaa marka sidaas ayaa lagu faraya waidaa balaqa cashara siniina haddii uu gaarana fadribuuhu calayha ku garaaca qaala xadaanaa muammel bnu hishaamin mu'ammel bnu hishaam iqatun yarwi lahu اlbukhaariy wabu daawuud wاnasa'iy yacni lyashkuriy qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu culaya ismaaciil bn culaya ismaaciil bn ibraahim ibni miqsam baa la yidhaha ismaaciil ibn ibraahim ibni miqsam almacruuf bibni culaya mu'amalkan ayuu marka sodog u ahaa ismaaciil gabadhiisuu qabay muamal mu'amal baa qabay ardaygiisana marka u ahaa qaala xadaanaa ismaaciil can sawaarin abi xamza sawar bnu daawuud abu xamزata الsayrafi ayaa la yidhaha abu xamزata الsayrafi saduuqun yarwi lahu abu daawuud bnu maaja qaala abu daawuud waxa uu yidhi wahuwa sawaaru bnu daawuud abu xamزata اlmusaniyu الsayrafiyu can camr bni شhucaybin can abihi can jaddihi qaala qaala rasuulu اlahi sal ا ly slam muruu أwlaadakum ilmihiina fara bisalaati salaada wahum iyaga oo abnaa'u sabci siniina toddoba jiro iyaga oo wadribuuhum ku garaaca calayhaas salaada yacni wahum iyaga oo abnaa'u cashri siniin toban jir iyagoo ah wafariquu kala geeya baynahum iyaga dhexdooda fi lmadaajici meelaha la jiifanayana joodaryaalka iyana ku kala geeya hadday toban sano gaaraan oo toban markay gaaraan aadaabtaas baa marka soo kordhayso inaan marka hal joodari wiilkay gabadha laysla seexinin ayb waa lagu kala geeyo ayb almadaajic yacni almaraaqib weeyaan marka sidaan tarbiyadaa ahay waxaan oo dhan marka waa mas-uuliyad waalidka saaran oo laga rabo waajib ku ah ilmaha waxba waajib kuma aha ilaa ay ka qaangaaraan ayb marka in tarbiyadana marka uu hagaajiyo waalidka weliba aabbaha ayaa aad yacni mas-uul uga sii ah iyo wixii booskiisa markaas joogo oo mas-uulka ah qofka maxaa yeele haddaan lagu bilaabin sidaan ilmaha yaryarka hadhow marka dambe waxuu isku bedelayaa xayaatadiisa xayaata bahiimiya isku bedelaysaa marka hadhow laba isdhalatay baa isu tagtaad maqlaysaa sida gaalada iyo yacnii xaalkooda uu yahay nin iyo gabadhiis iyo laba isla dhalatay iyo wax qaab daran oo bani aadamkii hore u jiri jiray oo xataa samay jirin oo iyaga laftirkooda gaalada qabla arbaciin sana hamsiin sana yacnii waxaas aanay qabi jirin oo hadda zaa'id u soo kordhayo waxa ay marka wataano dhanna iyadoo bismi ilbaxnimo iyo magac ilbaxnimo annagana loogu soo tuuray oo waddamadii marka islaamka ay ku imaanayaan marka in aadaabtan in la iltizaamo qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin marka waxaa laga qaadanaa toddoba sano iyo toban sano dilka marka la dilayana waa inuu ahaado dil xadidan oo darbi oo korka ka bararinayo laf ka jebinaayo oo kale iyo waa inuusa ahaanin iyada laftirkeeda dilka isaga keligiis xal ma noqdee waxaa weeyaan uun waa nooc waxaa weyaan marxalo cunugan la gaarsiinayo marxaladaasaad gaartay war isjir oo kale ayb waa sidaasay noqonaysaa ibnu xajar ilhaytami kitaab wuxuu leeyahay masaa-ishaas oo uga hadlo tarbiyada dilka tarbiyada iyo waxa macallinka laga rabo dugsiga qur-aanka dhigoo kale iyo dilka u bannaan iyo waxaasu ka hadla taxriir اlmaqaal saas camal wafariquu baynahum fi اlmadaajici qaala xadaana zuhayr bnu xarbin qaala xadaana wakiicun zuhayr bnu xarb abu khaysamata الnasaa-i waa yanii aadaa imaam muslim baa aad wax uga wariyey ilaa kun xadii kun xadiid oo kale ka wariyey fii صaxiixii uga wariyey imaam muslim qaala xadaana wakiicun wهو بن الجراح أبو سفyان قال xdثني داود بن sواr buu yihi dاud بن sواr بن dاudk hadda dاud بن sواr sواr بن dاud sوا qofkii marka dاud بن sواr oo u dhigaayo sواr بن dاud المزني بإسناaده ومعناه وزاد wxuu ku daray وإdا زaوجa أxadكم midkiin haduu guurinayo khاadimhu khاadimkiisa gabadhii oo isaga n u adeegay adoontiisii khaadim waa wasfi oo ta'niifkiisa iyo tadkiirkiisaba sidaan le iska ahay khaadim ayaa la gabar waan lab iyo dhadig labadaba loo isticmaalay ayb waidaa zawaja hadduu guurinayo axadukum midkiin khaadimahu addoontiisii cabdahu oo u guurinayo ow mas ajiirahu oo u guurinayo falaa yandur yaanu eegin ilaa maa duuna asurati wa fowqa arukbati xudunta iyo yanii iyo jilbaha inta ka hoosaysa yaanu fiirin intaa yaanu ka eegin mar haddii gabadhii hadduu addoonta u ahayd isaga ewel u bannaanayd hadduu rabo inuu guuriyo addoonkiisa siiyo ama ajiirkiisa deyaanu eegin marka maa bayna surati warukba ayaanu eegin sideeda inuu eego yacni nadarka axkaamta nadarka iyo ku saabsan warkeedu waa badan yahay marka inuunan yacnii gabadha addoonta iyo xorta marka la fiiriyo dhinaca cawraadka iyo yacnii dhinaca cawrada inkastoo aanay yani dhaqankii hore u jiri jiray waqtigii hore islaamka aynan ahayn inay isku si u xijaabtaan haddana addoonta iyada laftirkeeda inay wixii cawraa jirkeeda dhan asturto kan qaala abu daawuud wahima wakiicun fi smihi wakiic waa wahmiyey magaciisuu ku wahmiyey ninkan oo daawuud ibnu sawaar buu yidhi وrawىa canhu abu daawuud aطayaalisiyu baa wariyay hada اxadiiثa faqaala waxa uu yidhi xadaثna abu xamزa sawaaru الsayrafiyu warawaa canhu abu daawuudin aطayaalisiyu baa wariyay hada اxadiiثa xadiiثkan marka canhuda damiirku wuxuu u noqonaa sawaarka warawaa abu daawuud aطayaalisiyu canhu can sawaarin buu ka wariyey hada اxadiiثa faqaala xadaثna abu xamزata sawaaru الsayrafiyu marka wakiic baa ku gafay waa ninkan magaciiso daawuud ibnu sawaar yidhi oo kale hormariyey qaala xadaثna sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala xadaثna bnu wahbin qaala akhbaranii hishaam bnu sacdin qaala xadaثanii mucaad bnu cabdillaahi bni khubaybin اljuhaniy qaal dakhalnaa calayhi faqaala limra'atihi faqaala waxau yidhi dakhalnaa waxaanu u soo galnay calayhi yacni calaa mucaadi bni cabdillaahi mucaad baan u soo galnay mucaadi bni cabdillaahi faqaala limra'atihi xaaskiisii wuxuu ku yidhi mataa yusalli sabiyu cunuga yarkaa goormuu tukanayaa dakhalnaa calayhi mucaadaan u soo galnay faqaala limra'atihiba wuxuu ku yidhi mataa yusalli sabiyu cunuga yarkaa goormuu tukanayaa faqaalat waxay tihi kaana rajulu minaa nin annaga naga mida yadkuru wuxuu sheegaya can rasuulillahi uu ka sheegi jiray sala allahu calayh waali wasalam annahu su'ila can dalika faqaala waxau yidhi idaa carafa haddii uu aqoonsaday yemiinahu midigtiisa min shimaalihi bidixdiisa uu ka garto famuruuhu bisalaati salaad fara haddii midigtiisa iyo bidixdiisa uu kala garanayo salaad amra oo salaad fara toddobada sanaa laakiin in lagu xadeeyey dadka iyaga wax kala garashadooda waa kala duwanaa kartaa cunuga afar sano midig iyo bidix shan sano ku garan karo mid toddobo ku garan karaa mid waxaa dhici karta sagaal isagoo jira inuunan midig iyo bidix kala aqoonin waa un toddobadaas nebigu u xadidaa loo qabanaya ee sida haalibkaa tamyiizka iyo wax kala soocaa toddoba sano badanaa sida haalibkaa saas waa baabu badi اladaani aadaanka bilaabashadiisa sidii uu ku bilowday caddayntiisiibuu u baabiyay halkana aadaanka axkaamtiisii ayuu ka gelaya wuxuuna ku bilaabay aadaanka taariikhda uu ku bilowday qaala xadaثna cabaad bnu muuسى اlkhutaliyu wahuwa abu muxamed ثiqaة yarwi lahu اlbukhaariyu wamuslimu abu dawuud wالnasaa-iyu waziyaad bnu ayuub abu haashim albaqdaadi baa la yidhaha yulaqabu bidalluuya wakaana axmed wuxuu ku magacaabi jiray walaqabahu axmed bishucbata sagiir iqatun xaafid wa xadiidu cabaadin atamu kaasaa dhammaystirnaan badane qaala xadaanaa hushayn wa huwa bnu bashiir alwaasiti iqatun kahiiru اtadliisi wاlirsaal alkhafiy yarwi lahu asxaabu اlkutubi sita can abi bishrin abu bishir waxaa la yidhaha jacfar ibnu abi iyaas jacfar ibnu abi iyaas weyaan iqatun min ahbat اnnaasi fii saciid bni jubayr saciid ibni jubayr marka laga warinaya ninka uga ahbatsan wa wadacafahu shucbatu fii xabiib ibni saalim wa fii mujaahid mujaahid iyo xabiib ibnu saalim markuu ka warinayana shucba waa daciifiye ninkan se marka jarxi waxaa ku dhacay muqayada iyo tacdiil muqayada ah ayuu haystaa gaar ahaan markuu saciid ibni jubayr ka warinaya min ahbat الnaas qaala qaala ziyaadun ziyaad waxa uu yidhi yani qaala waxa uu yidhi bishir dib u laaba marka qaala ziyaadun ziyaad bnu ayuub riwaayadiis asaga wuxuu yidhi akhbaranaa abu bishrin can abi cumayr bni anas can cumuumatin lahu min alansaari qaal sidaas marka qaala ziyaadun akhbaranaa abu bishrin hushaymaa yidhi akhbaranaa abu bishrin riwaayada cabaadna waa sidee can abi bishrin qaala waxa uu yidhi can cumuumatin lahu min alansaari qaal waxay dhaheen ihtama الnabiyu sala اllahu marka ansaar ba haddii la yidhi waa saxaabo saxaabaduna dhib male haddaan la garanayn magacyadooda qaala waxau yidhi ihtama الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ayaa wuxuu ka fakeray lisalaati salaadda ayuu u fakeray kayfa sida yajmacu nnaasa dadka uu u kulminaya lahaa iyada ugu soo kulminayo salaadda sida dadka loogu soo kulminayo loogu keenayo buu ka fakeray faqiila lahu waxaa lagu yidhi nebiga sala اllahu calayh ali wasalam baa waxaa lagu yidhi insib taag raayatan calan cinda xuduuri salaati salaadda markay timaado agteeda wakhtiga salaadda la gaaro calan hala taago qofkii meel dheer ka soo arko calankaas salaaddiyaa la joogaa wuu imaanaya faidaa ra'owhaa hadday arkaan aadana bacduhum bacdan qaarkood baa qaarka kale is ogeysiinaya marka war calankii baa la taagayay salaaddii wakhtigeedii falam yucjibhu daalika nebiga arrintaa ma aanay cajab gelinin qaala fadukira lahu waxaa loo sheegay alquncu ayaa loo sheegay buun yacni ashambuura yacni shambuura buunkii baa loo jeedaa geeska yani buunka ereygan marka waxaa loo dabdiya dhowrsi alquncu alqubcu alqucu alqucu intaba waa loo dabdiya nihaayada ibnuaiir sidaasuu sheegaya yacni shambuura wa qaala ziyaadun waxa uu yidhi shabuuru lyahuudi yahuud buunkeeda falam yucjibhu daalika arrinkaa ma cajabgelinin waxaa laga qaadanayaa marka hadyiga in lagu khilaafo gaalada oo yacnii mukhaalafada gaalada hadyiga muuqdee daahirkaa lagu khilaafo waa aslun min usuuli اddiin diinka yacni usuushiisa waaweynay ka mid tahay ibnu taymiyana kitaabkan iqtidaau siraad ilmustaqiimka waxuu ka qoray dhan waa iyada xukunkan nebiga wax kale isagama daynin wuxuu isaga dayay yahuud baa sidaa yeeshay waxay marka yahuud ay gaaladu samaynayaan hadday yihiin wax sharcigu qariray hadday iyagu samaynayaan ma looga tegaya iyaga ayb laakiin nebigu wuxuu samayn jiray ila diinku hadda waa dhammaystirmay hadday iyagu wax sameeyaan marka yahuudaa samaysaa laga taga la dhihi maayo dabcan harcigu qarina shay cibaado ah oo iyagu ay sameeyaan haddii nebiga loo sheegana waa bedeli jiray rasuulka alay sala sl wuxuu samayn jiray yani cibaadadii waa la imaan jiray laakiin hay-ada ayuu ka bedeli jiray oo markii la yidhi yaa rasuul allah maalinta cashuuro ay tobanka tahay yahuuddaa soonto nebiga aan iska dhaafna ma dhihin ee wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasa sannada dambe haddaan noolaada sagaalkan ku darayaa buuri si hay-ada ay isku khilaaftay sagaal iyo toban baan aniga soomaya sagaal maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad iyagu tobanka keliyay soomaan marka waa iskhilaafayna xataa shayga mashruuca nebigu hadyiga kore waa waa weydaaran jira rasuulka calayh isalaatu wasalaam wa qaala marka dadka hadda jooga waxay leeyihiin marka iyaga dhib male wax walba niyada leh waayo ay leeyihin war waxaan tashabuh waaye iska ilaali may niyada leh qalbiga haddaad wax kaa qabto qalbiga waxba qalbiga iyo waa isku xiran yihiin daahirkan qalbigaaga hadduu fiican yaha daahirkaaga waa fiicnaanaya walidaalika nebigu markuu reebayo salaadda in la tukado markay qoraxda soo baxayso iyo markay dhacayso in la sujuudo waa reebay waana og yahay nebiga ninka mu'minkaa inuunan cid kale u sujuudaynin ilaahay inuuna u sujuudaa waa la ogaay muxuu u reebay nebigu wuxuu yidhi waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi kuwa qoraxda caabudaa xilligaa sujuuda haw ekaaninuu yidhi marka waa og yahay nebiga ninka dadkan muslimiinta inaynan qoraxda caabudaynin bal waxaa dhici karta ruuxa muslimkaa een xadiidkaas maqlin een ogayn inuu iska sujuudo wakhtigaas iska tukado isagoon ogeynba yani waxaan ujeedaa qofka inaanuba ogeyn xilligaas in dadka qoraxda caabudo inay sujuudaan iyo in kale shaydaan inuu meeshaas ka soo baxaa inuu warba u haynin maca daalika iska wakhtigaa un iska tukan lahaa waa laga reebay maya hadiga daahirkaa marka macno weynuu keenay falam yucjibhu dalika waqaala waxa uu yidhi huwa min amri lyahuudi huwa isagu min amri lyahuudi weeyaan saasuu ku cileeyey arrinkan waa arrin yahuudeed qaala waxauu yidhi fadukira lahu naaquusu fadukira lahu waxaa loo sheegay annaaquusu baa loo sheegay gambaleelka faqaala waxauu yidhi huwa min amri nasaara waa arrimaha kirishtaanka nasaaro arrimaheeda nasaarada iyagu marka markay iswacaayaan ama kiniisadooda ku jiraan waxay garaacaan gambaleelay garaacaan waa ogtihiin gambaleelkaa marka waxaa weeyaan saasuu nebiga uga tegey annaga marka wakhtiga la gaaro gambaleel ma garaacanaynu yidhi si aanan u shabihin nasaaradii marka wuxuu yidhi ayb fansarafa faqaala huwa min amri nasaara buu yidhi fansarafa cabdullaahi bnu zayd fansarafa cabdullaahi bnu zayd bni cabdirabbihi baa baxay wahuwa isaga oo muhtamun lahum arrinkaa iyada muhtamun isagoo yacnii u murugaysan lihami rasuulillahi sal lla ly slam rasuulka murugtiisa darteed oo salaadda u murugsan yahay fa uriya aladaana adaankii baa la tusoo riya lagu tusay fii manaamihi hurdadiisa hurdadiisiibu wuxuu ku arkay aadaankii qaala wuxuu yidhi faqadaa calaa rasuulillahi sal ly slam nebigu ku soo kallahay fa akhbarahu waa u sheegay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innii anigu innii aniga oo la bayna naa'imin mid hurdayo iyo wayaqdaana mid soo jeeda u dhaxeeyo anoo sida hurdo i ahay hurdaduna aynan aad igu ahayn hurdadiion aad ii qabannin aadna aanan u soo jeedinoo sidaa aan ahay id ataanii aatin mid yimaada ii yimid fa araanii aladaana buu itusay aadaankii buu markaa itusay wa kaana cumar bnu lkhadaab cumar bnu khadaabna wuxuu ahaa qad ra'aahu inuu arkay aadaanka qabla daalika waqtigaa ka hor fakatamahu waa qarina waa qariyey cishriina yowman labaatan maalmood qaala uma akhbara nebiya sal ll slam nebigu u sheegay faqaala lahu wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tukhbiranii inaad ii sheegto faqaala waxauu yidhi sabaqanii cabdullaahi bnu zaydin baa igaga hormaray fastaxiyeytu waan iska xishooday markaa faqaala rasuulullahi sal ll salam yaa bilaal bilaalow qum istaag fandur fiiri maa ya'muruka bihi wuxuu ku amrayo cabdullaahi bnu zayd fafcalhu sameey aadaankii marka waxaa leeyahay riyadu iyada xugunka meel ma ku leedahay xugunka sharciga riyada iyo ilhaamka iyo qof wax qalbigiisa lagu soo rido iyo wuxuu ku riyooda iyo shuqulkuma laha axkaamta sharciga laakiin riyadu waxbay bishaaro waa noqon kartaa ninka mu'minka haddii wax fiican loogu riyoodo waa bishaaro laakiin xugun sharciga lagama qaato a'immada siday tilmaamaan usuulkana waa lagu daraaseeyaa kutubaha xadiidkana waa ku sheegaan qisadan marka cabdullaahi bnu zayd riyada aadaanka uu ku riyooday bimujaradi ru'yadiisa xugun kuma noqonin sharci ah ee waxay xugun sharciga ku noqotay markuu nebiga u qiray ka bacdi sooma garani iqraarka nebiga qiraalka rasuulka ee uu yidhi innahaa la ru'yaa xaq ru'yo dhaba waayuu yidhi middaane ku aqriyuu yidhi bilaali u sheeg markaasay sharci noqotay walidaalika qofka haddii uu hadda nebiga ku riyoodo waa fiican tahay nebiga ninkii arko yacnii man ra'aanii fi lmanaami fakaannamaa yaraanii ow kamaa qaala sal ا ly slam haddana laakiin macnaheedu maaha in axkaamtii waa sugnaatay hadda axkaamtii way sugnaatay diinta meel dambe wax looga soo daraayo male ninkii intuu nebiga ku riyoodo waxaasaa lay amray waxba lagama waxba haddii sharciga amarkaas laysku amray sharcigaa laga qaada haddaan laysku amrin sharcigana de riyadiisa de diinkii waa dhammaystirmay riyadiisa boos ooma bannaana nacam ayb haddii sidaa la dhihi lahaa waxay noqon lahayd nin walbaa diinka waxbuu isaga soo darsana wuxuu yidhi marka yaa bilaal bilaalow qum istaag fandur fiiri maa ya'muruka bihi wuxuu ku amraya cabdullaahi bnu zayd fafcalhu sameey sababta uu cabdullaahi u addimi waayeyna waxay tahay nebiga wuxuu yidhi fa innahu andaa minka sawtan waa noo imaanaysa isagaa kaa cod dheer marka ninka cod dheer oo aadaanka yacni kuna cod qurxoon baa ka hormaraya oo aadaankii la siin qaala waxau yidhi faadana bilaalun bilaal waa addimay qaala abuu bishirin faahbaranii abuu cumayr wuxuu ii sheegay ana alansaara ansaar tascumu inay ku andacoonayso sheegaysay anna cabdallaahi bna zayd lowlaa annahu kaana yowmaidin mariidan maalintaa inuu yahay inuu ahaa mid jiran lowlaa annahu haddii lala yahay isagu kaana yowmaidin maalintaa inuu ahaa mariidan mid jiran la jacalahu rasuululahi sal ll cl slam mu'adinan nebiga isagoo mu'adin ka dhigi lahaa ansaarta sidaasay sheegi jirtay yanii khayrka unbay u tartamayaan hay bilaal muhaajiri buu ahaa ansaartii waxay ka rabtaan marka aadaankii waa u tartamayaan marka sidaasay ka tahay xaasidnimo hadda iyagu kama aha xadiidku marka waa xadiid xasan weeyaan laakiin in jirada keliya aynan ahayn waxaa tilmaami waxaa tilmaamayo riwaayo gadaal iyada uu ka keenayo abu daawuud fa innahu andaa minka sawtan waxaa lagu cileeyey yani waa kaa cod dheeryahay nebigu taasuu ku cileeyey calayhi salaat slam ee jirada ma ahan keliya wax marka looga tegay ninka marka muadinka noqonayo ruuxa mu'adinka noqonayo waxaa laga rabaa inuu yahay qof wakhtigiina kala yaqaan axkaamtii wakhtiga cadlina qof ku sifaysan nin faasiqa mu'adin in laga dhigta ma aha maxaa yeele ninka mu'adinka waa mu'taman waa wakhtigii baa lagu ammaaneeyey marka waa inuu cilmina wakhtiga u leeyahay nin cadliyana inuu yahay isaga marka dadka marka saa ugu adimo axkaamta aadaanka ka tacalluqdan oo garanaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa sidee baa aladaanu aadaanku waa sidee hadda sifadii aadaanku halkan ku gelaya xukunka aadaanka awalan sifada ka hor xukunkiisu muxuu yahay culammada qaar badan waxay yidhaahdaan waa fardu kifaaya oo hadday qola addinto qolada kale waa ka dhacayaa dembiga meesha un magaalada dii un laga adimo qaar waxay leeyn waa sunna mu'akada laakiin waxaa laysku raacsan yahay un haddii magaaladu ay aadaanka manciso oy diiddo in dagaalkeedu uu bannaan yahay in lala dagaalo ayb naam fadli fara badanna waa ku soo arooray qaala xadaanaa moxamed bnu mansuurin الطuusiy qaala xadaanaa yacquub moxamed bnu mansuur aلطuusiy abu jacfar ilcaabi baa leeyihi qaala xadaanaa yacquub yacquub bn ibraahim bn sacd qال xadaثna أbي إbrahيm بن sacد بn cabdالرحman بn cawf can mحamed بn إسحاaq mxamed بn إسxاaq almadnي صaaxب الmغازي صaduuq yarwi lah الbخhariيu تacliiqا وmsلm والأربcة qala xadaثnii mحamed بn إbrahيm بn الxاriث التymiyu ثiqة yarwi lah أصxاab الكتب الستة can mحamed بn cabdالlah بn زayd بn cabdirabih qala xadaثnii أbي cabdالlahi بn زaydi qaal cabdullahi bni zayd bni cabdirabbihi waxa uu yidhi lama amara rasuululahi sal ly slam nebiga markuu amray binaaquusi yacnii gambaleel yucmalu la sameeyo liyudraba bihi si loo garaaco linnaasi dadka loogu garaaco lijamci salaati liajli jamci salaati salaadda inay u soo ururaan darteed daafa bii wa ana naa'imun daafa bii daafa bii wa ana naa'imun yacnii waxaa ii yimid oon dareemay oon arkay daafa khaaabi wuxuu leeyahay daafadan waa min aayf min aawaaf ma ah waa min aayf wa huwa alkhayaalu aladii yulimu binnaa'im qofka hurdo waxyaabaha uu mararka qaar muuqaal ahaan u ararkaayo saasaa loo jeeda min aawaaf ma aha macaalimu sunanka saasuu leeyahay khaabi daafa bii waxaa ii yimid yacnii oon waxaan riyo ku arkay wa ana naa'imun inoo hurda rajulun nin yaxmilu naaquusan gambaleel wado fii yaddihi gacantiisa uu ku jiro faqultu waxaan idhi yaa cabdallaah addoonka ilaahayow qofkaan la aqoonin oo dhan cabdullaahi wa ayaa cabdullaahi hadda maaha in ninkaas magaciisa cabdullaahi la dhihi jiray ee ruuxa haddaan la aqoonin magaciisa tacaala ya cabdallaah saasunbaa layska dhahayaa atabiicu ma iibinaysaa am naaquusa bambaleelkan ma iibinaysaa qaala wamaa tasnacu bihi oo maxaad ku samaynaysaa faqultu nadcuu bihi ila asalaa salaaddaan dadka ugu yeeraynaa isaga qaala waxau yidhi afalaa adulluka miyaanan ku tusin calaa maa huwa khayrun min dalika wax kaaga fiican faqultu lahu waxaan ku yidhi balaa inaadan iska daa itus qaala faqaala waxau yidhi taquulu waxaad leedahay allaahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah xaya cala asalaax xaya cala asalaax xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah waa aadaanki intaabaad leedahay qaala waxau yidhi uma ista'khara cannii waa iga gadaalsi kaday uma ista'khara cannii dabadeed yacnii agga waa gadaal buu igaga sikaday waa iga dib maray hayra baciidin meelaan sidaa u fogeyn uma qaala waxau yidhi uma taquulu waxaa leedahay idaa aqamta salaata salaadda haddaad aqimayso waxaa laga qaadanaya culimmada qaar leeyihiin in aadaanka meesha lagu addimayo iyo meesha lagu aqimaynaysa isku mid noqonin saasaa wanaagsan oo aadaankii meel xoogaa kore la siiyo oo meel kore laga addimo iqaamadiina marka hoos loo soo degtooda safkii qofka uu ka addimo uma qaala waxau yidhi uma taquulu idaa aqamta salaata allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah xaya cala aلsalaax xaya cala alfalaax qad qaamat الsalaatu qad qaamat الsalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah waa aadaankii bilaal iyo iqaamadii bilaal bilaal aadaankiisa kii hore u ahaa meeqa eray ahayd kii horena allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar halka tiri allahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah xaya cala aلsalaax xaya cala aلsalaax xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allah ay maya waxaa la tirin allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah xaya cala aلsalaax xaya cala aلsalaax xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah han iyo toban hadda aadaanku waa han iyo toban aadaanka bilaal marka han iyo toban waa isaga aadaanka abimaxduura sagaal iyo toban wa waxaa lagu siyaadinayaa tarjiica kuwa uu hoos u dhahaayo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ile hoos u dhahaya moogtahay aadaanka abimaxduura allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar hoosoo marka waa aamusaya ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu an laa ilaha illa allah buu dhahaya tarjiic waa ku celcelin sagaal iyo toban waa midka imaamu shaafici qaatayna kaas waa alfaadu uladaanna waa sagaal iyo tobanka ay leeyinka marka tarjiicay ku dareen ka kale aadaanu bilaal iqaamat bilaal waa kan imaam axmedaa qaata imaamu shaafici wuxuu qaatay aadaanka abimaxduura ee tarjiica wato iyo iqaamadan bilaal ayuu qaatay abu xaniifana cagsi aadaankii wuxuu qaatay bilaal oo kan hadda aan hayno ah iyo iqaamadii abumaxduura iqaamatu abimaxduura iyada marka waa labalabo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah saasaa labalabo loogu celinaa iqaamada iqaamadooda saasu qaatay abu xaniifa waxaa kaloo laysku khilaafay allahu akbarta tiradeeduma afara mase waa labo imaam maalig isaga wuxuu tilmaamayaa laba un inay tahay allaahu akbar allaahu akbar bis ashhadu an laa ilaha illa allah laakiin riwaayadku waxay u badan yihiin midkan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah afar allahu akbar saasay u badan yihiin riwaayadku salaada subax iyada waxay leedahay siduu tilmaami doono xaya cala alfalaaxda dambe markuu dhammeeyo alsalaatu khayru min annowm alsalaatu khayru min annowm aadaanka koowaadaana iska leh salaada subax laba aadaanay leedahay iqaamada haddaad iqaamada aadaan ka dhigtana saddex waayo markaas aadaanka horaa iska leh fi laadaani alawal saas u dhihi doonaa culamada qaar waxay leeyihin aadaankaas hore waqti maadaama uunan dhacaynin waqtigan soo gelin ka hor uu yahay laa yuctabaru aadaanan ba ee aadaanka la ictibaarinaya waxaa weeyaan kan wakhtiga uu ku soo galo iyo iqaamada macnuhu marka waxay tahay fi laadaani alawal marka iqaamada asalaatu khayru min annoom lagu dhihi maaye aadaankaa lagu dhahaya culamo badanna sidaasay qabaan laakiin haddii saddexda aadaanba mashruuc ay yihiin aadaanulawalka marka haddii la yidhi aadaanulawal ha lagu dhaho waxaad moodaa in isaga in lagu dhaha ay wanaagsan tahay xagga macnahana saasaa u fiican oo ninku markaas uu hurdaayo asalaatu khayru min annowm waa inuu diyaargaroobo markaas waa wakhtiga u hayaa laakiin midkan salaada unbaaba ku xigtaba haddii la addimayo marka sifaadkuun aadaanku siyaabahaas wax in lagu daraana ma bannaana maxaa yeele culammadu maxay u tirinayaan alfaadiisa haddii wax lagu dari karo maxay u tiri han iyo toban sagaal iyo toban waaye maxay u tirinayaan haddii wax laysaga ziyaadin karo ayb dadka wax ugu siyaadinta badan shiicada ugu badan intaas oo wax tiro badan ay akhrinaya markuu bilaabaayo mikrofoonka uu shito in allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala nebiyi ku bilaabaa aadaankii dhexdiisa ashhadu anna muxamadan rasuululah markuu yidhi ashhadu anna caliyan weliyullaahi buu laba jeer dhahayaa xaya cala asala xaya cala asala xaya cala alfalax xaya cala alfalaax xaya calaa khayr alcamal oo haddana leeyahay xaya calaa khayr alcamal wax iska tiro badanoo nin walbaa wuxuu doono isaga darsaday qolooyin marka meelaha iyaga laftirkooda joogo un dadka waxaasay ku ta'aursan yihiin oo aadaankii markuu dhammaado waxaa la laasimsaday in allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala اnebiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima iyadana marka aadaanka ziyaaday ku tahay iyadayna aadaanka ziyaaday ku tahay maadaama alfaadii la tiriyey aanna la soo guurinin ziyaaday marka aadaanka ku noqonaysaa marka in lagu daraa ma bannaano ninkii ku soo daray deliila laga raba wafcalu lkhayrana deliil u noqon maysa wafcalu lkhayra waa ibnu jariir sida uu leeyahay wafcalu lkhayra aladii umirtum bihi wa khayrkii la idin amray la imaada waay aadaanka khayrkiisa intaas waa sooma fahmin haddii la yidhaha wafcalu khayraa la samaynayaa wixii la rabaa lagu dari karaana de aadaankii waxaan dhammaanin bouba noqonayaa mid baa marka intuu addimo wuxuu bilaabayaa marka suurad inta iska soo qabsado iska akhrina waa inaan laga celinin ku kale wax kaloo ku darsan mid kale wax kaloo kusoo daraya wahaakada imaamu nawowina imaamu maaligna waa reebi jiray dadku waa ka celi jiray ibnu wadaax alqurtubi qiso wuxuu soo guuriyey aad u cajiib badan oo wuxuu leeyahay ibnu wadaax xilligii imaam maalig baa nin jiray mu'adin ahaa masaajidka mu'adinka ahaa markaasuu aadaankiibuu bilaabay inuu wax ku siyaadiyo markuu aadaanka dhammeeyo keliya buu ku siyaadi jiray asalaa asalaa alaa buu dhihi jiray salaa salaa salaa salaa buu dhihi jiray markii dambeu imaam maalig wuxuu yidhi war ninkan ha la iigu yeero ha la ii keeno imaam maalig nin laga heebaysto u ahaad wakhtigiisa waa loo keenay markaa wuxuu yidhi war waxaan iska daa masaajidkan nebigaa joogi jiray waa looga addimi jiray bidca ha keenin magaaladan buu yidhi waxaan wax cusub waaye bidco weyan ha keenin waa khayr un baan kala jeedaa buu yidhi maya buu yidhi sidaan khayr laguma gaarayo wuu ka tegey ayaan markii uu ka joogayo iska celiyaba haddana wax kaloo haddana ku soo darayn markuu aadaanka dhammeeyo inuu garaaco masaajidka dariishadihiisa iyo albaabadiisa iyo dadku un wux agagaaraha joogo u maqlaan malaha maxaa dhacay dadkii inaan soo kiciyaan rabaayo khayr baan kaga dan leeya iska daa buu yidhi ka joog marka nufuustu hadday bidcada barato lagama celi kara mar walba wax cusub unba iska rabaan intana idinku filan waa dhibay ma yeelayaan qaala uma markaa sidaa iqaamadii marka sidaabuu u sameeyey falammaa asbaxtu markaan soo waabariistay ataytu rasuul اllahi sal ا slam baan u imid faakbartuhu waxaan u sheegay bimaa ra'aytu waxaan arkay faqaala wuxuu yidhi innahaa la ru'yaa xaqin waa ru'yo xaqan innahaa iyada la ru'yaa riyo weeyaan xaqun oo xaq ah riyadaasoo xaqun xaq ah in shaa allaahu marka in shaa allahudan hadda tabarug unbaa loola jeedaa ma ahane tacliiq ma aha faqum istaag maca bilaalin bilaal la istaag faalqi calayhi ku rid oo ku aqri maa ra'ayta waxaad aragtay falyu'adin bihi ha addimo fainahu andaa sawtan mid kaa cod dheer weeyaan ninka adiga faqumtu waan istaagay maca bilaalin baan la istaagay fajacaltu waxaan gudagalay ulqiihi inaan ku ridayo calayhi korkiisa wayu'adinu bihi uu ku addimayo qaala fasamica dalika cumar bnu khadaab baa maqlay radia allahu canhu wahuwa fii beytihi aadaankiibuu maqlay faqaala fakharaja waa soo baxay yajuru isagoo jiidaya ridaahu go-ysa yani isagoo argagaxsan yaaban cusubaa inlee soo kordhee lagama qaadanayo marka qofka inuu dharkiisa iska jiido xaalaadka noocan oo kale fasaca iyo argagaxa wax laga qaata ma aha xaalaad qofka uu yani deg deg u soo ordayo inta wax argagaxa maalan uu arkayo marada soo boobay oo kale in laga dhigo nidaam oo nidaam caadiya in laga dhigto khalad waladii bacaka bilxaqi buu yidhi marka yaquulu isagoo dhahaya marka waladii bacaka bilxaqi baan ku dhaartay alle xaq kuugu soo saaray yaa rasuul allah laqad ra'aytu waxaan arkay midla maa uriya wixii cabdullahi bni zayd la tusay faqaala rasuul lah sal ly slam rasuulka waxau yidhi falilaahi alxamdu allah ammaanna marka xadiidku mar waa xadiid saxiixa weeyaan dariiqan iyo duruq kalena waa leeyahay qaala abu daawuud haakada riwaayat الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can cabdillahi bni zayd wa qaala fiihi waxa uu yidhi ibnu isxaaq can الzuhriyi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar afar waa marka allah akbar wa qaala macmarun wa yuunus macmar ibni raashid iyo yuunus ibnu yaziid can الzuhriyi fiihi waxay yidhaahdeen allahu akbar allahu akbar lam yuhaniyaa allahu akbar allahu akbartii laba jeer sooma aynan celinin allahu akbar allahu akbar haddii la laba jeer celiya afaray noqonaysa ma walam yusaniyaha saas caleyh ee ma laga wado laba jeer allahu akbar iyo allahu akbar ma dhihin ma aha waabtay sugaayaan waa eega ayb walam yuhaniyaa laba jeer ma aynan allahu akbar allahu akbarta laba jeer sooma aynan celinin qaala xadaana musadadun qaala xadaana alxaaris bnu cubayd can moxamed bni cabdilmalik bni abi maxduura can abiihi can jaddihi qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi callimnii ibar sunnata aladaan aadaanka sunnadiisa ibar qaala waxau yidhi famasaxa muqadama ra'sii madaxayga fooddiisii buu masaxay qaala waxau yidhi taquulu waxaa leedahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar tarfacu bihaa sawtaka codkaaga kor baad ugu qaadaysaa uma taquulu waxaa leedahay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuuluullah ashhadu anna muxamadan rasuuluullah takhfidu bihaa sawtaka codkaagaad hoos ugu dhigaysaa uma tarfacu sawtaka codkaagaad kor u qaadaysaa bishahaadati oo waxaa leedahay ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah waa tarjiici xaya cala الصalaaة xaya cala الصalaaة xaya cala اlfalaax xaya cala اlfalaax fain kaana salaata الصubxi hadduu yahay waqtigu qulta waxaa leedahay aلsalaaةu khayru min الnowm الصلاaة خyر من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال xdثna الحسن بن علي قال xdثna أبو cاaصم وعبد الرزاق عن بن جurayج قال أخبرني عثمان بن صائب قال أخبرني أbي وأم عبدالملك بن أbي محذورة عن أbي محذورة عن النبي صلى اه علي وسلم نحو hذا الخبر وفيهi الصلاaة خyر من النوم الصلاaة خyر من النوم في الأولى عني في المناadات الأولى dinka hore min aلصubxi oo sulxa qaala abu daawuud wa xadiidu musadadin abyanu xadiidka musadada caddaan badan qaala fiihi wacallamanii aliqaamatana waa ibare maratayni maratayni allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah xaya cala الصalaaة xaya cala الصalaaة xaya cala اlfalaax xaya cala اlfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa اllah yani iqaamadii abi maxduura waa tanaa labalaba wa mid kastaa labaa la sheegaya sida aadaankoo kale qad qaamat isalaa un baa lagu ziyaadin qaala abu daawuud wa qaala cabdurazaaq waidaa qumta haddaad istaagto faqulhaa maratayni laba jeer dheh waidaa aqamta asalaata waidaa aqamta asalaata salaadda haddaad aqimayso faqulhaa maratayni dheh qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa asamicta ma maqashay buu yidhi qaala fakaana abuu maxduura wuxuu ahaa laa yajuzu inuunan yacni goynaynin naasiyatahu fooddiisa walaa yafriquhaa mid yacnii kala mana kala saari jirin ma kala bixin jirin sideeda unbuu ku daeye ayuu ku daayey fooddiisa leanna nebiga sal ll slam waxaa yidhi nebiga masaxa calayhaa waa masaxay meeshii marka nebigu uu masaxay farahu ka qaaday waa wakhtigii uu taabicigan arkayey dabcan وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم